wasiir waxaan kugu niminaysa alkaawadiino xaaladaha dalka ka jira waxaa jeclaa kolka taxmiidka loo gudbi doonaa lakin anu su-aasha ugu horreeya inaan kuweydiiyo dan ka socda su-aashaydi waxay tahay xisbiyada mucaaradka waxay ku dhawaaqeen daharaad reerka taqaaliidka golayaasha markii la qabanayay mudaharaadkaasoo baarlamaanka hortiisa aylaadaas ka dhaco laakiin waxay la ogdeen mudaharaadka dhici warar baa sheegaya in xukuumaddu hor istaagtay oo dadkii cabrisay oo saa mudaharaadka su-aasheeda ugu horeysa taasaan jeclayna kuweydiiyo si ku bixis بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين maanta inkastoo saxaafaddu markay saaka xafiiska igu timaan islaa maxay saaka yaa to arrintooda soo abaabulay haddana inaa marmar israacdaan oo dadka wax weydiisaan waa arrin xunayla ma aha ana waan soo dhaweynayaa waanan idin dhiiri gelinayaa su-aashaada jawaabteeda haddaan soo noqdana waxaa weeye marka hore waxaan u mahadnaqayaa oo aan halkan magaca dowladda somalilan ugu mahadnaqayaa xukuumadda somalilan magaceeda ugu mahadnaqayaa xildhibaanadii golaha wakiilada ee sida sharafka leh codkooda ugu muujiyey sida ay raalli uga yihiin waxqabad kasta iyo isku day kasta oo dan u ah bulshada iyo shacbiga somalilan ee ay codkii ay wakiilka kaga ahaayeen shacbigooda ku taageereen inuu xeerkii takaaliifta horumarinta wadooyinku dhaqangal noqdo aada baan ugu hambaryeynayaa xildhibaanada waxaan ku dhiiri gelinayaa in ay halkaa ka wadaan oo ay noqdaan dad dareen u leh mar kasta waxa cusub iyo waxa kororsiimada u ah ee nolosha dadkeenna iyo dalkeenna wax ka taraya iyada taa waan ku dhiirigelinayaa mar labaadna waxaan ku hambalyeynayaa dhaqanka joogtada ah ee ay shacbiga somalilan labaiyo labaatan sannadood muujinayeen oo ahaa oo ah waxa qura ee ay somalilan ku faanto oo ah nabadgelye jacaylka nabadgelye jacaylka iyo ilaalinta qarannimada somalilan maanta aada sheegayso way jireen xubnaan maqlayay oo warbaahinta isticmaalay oo warbaahinta qaybaheeda kala duwan oo dhan adeegsaday oo ku dhawaaqayay shacbigow isu soo baxa iyo mudaharaada oo halkee ku mudaharaada golaha wakiilada ku mudaharaada labada xisbi ee mucaaradka ah bay ahaayeen xataa waxaa ku jiray xisbiga guddoomiyaha ka ah golaha wakiilada ayaa ku jiray xisbiyada lahaa mudaharaada ama ma garanay halkay ku mudaharaadi lahaayeen guddoomiyaha golaha wakiilada oo ah guddoomiyaha wadani ayay ku mudaharaadi lahaayeen marka maxaan idhaahdaa anigu waan la yara yaabanaa laakiin shacbigeenu waa shacbi bisil waa shacbi bisil waa shacbi ay garanaya ma aha sida qaar aan ka maqlayay rag waaweyn oo siyaasiyiin sheegta in shacbigu ay yihiin wax beenna loo sheegi karo kuna soo kaca been loo sheegi karo oo lagu soo kicin karo laguna maxaan idhahdaa runna lagu fadhiisin karo ma aha sidaas shacbigu shacbigu waa kaa aad ku tiri soo baxa shacbigu waa kaa gartay sabab ay usoo baxaan inaanay jirin shacbigu waa kaa gartay ee ku qanacsanaa inay maalintaasi nabadgelyada ilaashadaan oo aanu dhex boodin inan yar oo ciyaara suuqa iyo mid kale oo dana nabadgelye darra lihi sabab ay u mudaharaadayaan iyadoo aanay jirin oo muuqataa mid labaadna waxa weeye xukuumadda somalilan way jirtay oo warqad bay usoo qorteen ay leeyihiin aanu mudaharaadno way jirtay marka warqadaasi ay usoo qortaan waa sharci inay warqadaasi soo qortaan maxay sharci u tahay xikmad looga dhigay waxaa xikmad looga dhigay xukuumadda waxa waajib ah meel kasta oo mudaharaad salmiya uu ka dhacayo inay nabadgelyadiisa damaanad qaado marka warqadda waa looga soo sheegaa si ay nabadgelyada mudaharaadka u damaanad qaadi karto oo aanu nabadgelyadiisu u noqonin mid isaga la weeraro mudaharaadka laftiisa iyo inuu mid mudaharaadka wax dhimaar keena oo wax weeraro noqdo taasi waxay u baahan tahay fursad inay markaa xukuumaddu kaga diyaargarowdo dunida oo dhanna waa sidaas dal kasta waxaa la keenaa ugu yaraan siddeed iyo afartan saacadood ka hor ayaa warqadda la keenaa ugu yaraan iyagu waxay keeneen saacado ka hor waxay keeneen berri oo kale markii codbixintu ay dhacaysay ayay keeneen shalay oo kale labiyo tobankii duhurnimo ama gelikii hore wasiirka daakligu wuxuu yidhi anagu saacadihii sharcigu idin farayay inaad keentaan maydaan keenin sidaa awgeed anagu diyaar uma nihin mudaharaadka aad sheegaysaan miidiyaha muu isticmaalin ee warqad bay usoo qoreen warqaddii unbuu uga jawaabay iyagaa midiyaha isticmaalayay oo lahaa isu soo baxay isu soo baxay xukuumaddu kamay garab lahayn ha soo bixinay ha soo bixinay laakiin shacbigu go-aankooda ayay maxaan idhaahdaa qaateen oo ay ugu hiiliyeen danta dalka iyo dowladnimada iyo jiritaankeena iyo nabadgelyada intaba daweyn oo ah aqoonsigaasibaa inala galay inaynu wada hadallo la yeelanno qolooyinkii ay soomaaliya laysku keena odhan jiray berigii hore ee dowladda soomaali dowladdii soomaaliyeed aynu ka wada tirsanayn ee soomaaliya marka labadaa dowladooda jaarkaa inagoo ah ficlan oo la arkayo ayaa haddana layna leeyahay wadahadla diyaar baynu nahay wadahadallada qaybihii hore khasaare kuma joogno qaybaha dambena khasaare kuma joogi doonno waayo waxaanaynu ka hadlaynaa xaqa waa qadiyad ummad iyo shacbi leeyihiin oo laba iyo labaatan jirsatay marka innaga baqay nagama hayo waxaynu la tegaynana ra'yigeenna qofka inoogu yar inoogu yar masarxuuto iyo qofka inoogu weyni caawa qof aan qadiyadda somalilan ka dharagsanayn oo aan sharxi karaynin ma jiro taasood weliba xukuumad tahay ood mas-uuliyaddii u hayso bal ka waran waxaynu leenahay wasiirre arrimo dabadeed iyo guddi arrintaa ka shaqaynaysay oo khibraddaa leh oo ku guulaysan kara inay waxay diyaar madan la tegayaan diyaariyaan su-aasha cariilayaasha cariilayaasha cariilayaasha min fadlak ha aljaaberi iyo markuu doonaya kalaba ha ahaade waxa weeye inagu anigoon ku daadegaynin oo aan aadan baradhiya cala cali toona waxba imika halkan ka odhanaynin waxaa wanaagsan naxariistii ay xukuumaddu u samaysay ee markii kursiga ay fadhiisatay iyada lacagtii saarnayd ay ka dhintay maanta baahi baa noo qabatay laba dollar iyo bar baa laga daayayo nus dollar bay noo qabatay baahi baahida noo qabatayna waa baahi ah inaynu wadooyinkii ku dhisano waayo maanta dadkeenu horumarkuu usoo jeedaa horumarka markuu usoo jeedana wuxuu doonayaa inay cududooda iyo maalkooda isu geeyaan dowladduna ay ku taageerto oo ay samaystaan infrastructureka dhaqaale xumada inoogu wacan ee inaga liita wadooyinkiibay dadku ku dhaqaaqeen ceelashii biyaha inay qotaan bay ku dhaqaaqeen waana baahi dalkeenu walaaluu leeyahay adna aad ka warhayso marka dowladda markay dad u yimaadaan ee ay dowladdoodii tahay ee ay ku yidhaahdaan wada heble ayaanu samaysanaynaa ee wada heble xukuumadda inteed nala dhisi kartaa ee aanay shirin u haynin goodhaay xeradaasoo maaha inay mudadii ha dhisina bay odhanaysaa xukuumaddu ma wadadii dhisa weeye wadadii dhisa annaguna xukuumad ahaan intaasaan idinku idinkaga qayb gelayna marka dhiirigelinta shacbiga ayaan nuskaasi ugu baahnaada marka nuskaasi ma aha inuu daraati waxa le xan bay ahayd taa inay duubtaan iyo inaydaan duubin idin keeni jirtaa xan bay ahayd cambayn bay sameeyeen baa lagu yihi ariirayaasha qaarkeed ay kaga hor imanayaan oo baarlamaankay dhex galeen iminkana de waa kuwa saxaafadda soo dhex galay marka waxaan leenahay walaal naga daaya min fadlakum naga daaya dhibaata ma jirto ay wasiir waxaan ku weydiin lahaa matalan dadka somaliland waxbay wada leeyihiin mucaalid iyo muxaafid baa wax lama taabtaanaba tiro qaraamada jamhuuriyadda somaliland oo mar walba qoyso dhiibka siyaasiga ka soo hadhay wasiirka arrimaha dibadda dhawaan wuxuu sheegay inay jiraan dad la qoray ama qoraal la sameeyey oo reer somaliland oo dibadda qoraala ka sameeyey mid ku ah qarannimada sida xukuumaddu u dareemaysa arrimaha noocaaya inay muhiim tahay in dibadda laga howlgalo mucaalid iyo muxaafid iyo kaladana waa noqon karaa laakiin qarannimada somaliland waa taamtaan bay marka in lisas la qoro ama dad qoraalo qoraan oo hay-adaha ama dadka shidaalka ku lugna u gudbiyaan oo hanjabaan oo iyagoo dadkii somaliland haddana qadiyadda nafteeda ka hadlaan belin muuqataa inay muhiim tahay in dibadda oo xafiisyada wakiiladaha iyo jaaliyadaha in xoog loo dhiirigeliyo wadanyada xageeda
horta waxa nasiib darro weyn ah tacab badan baa inaga galay somaliland tacab badan badan badan badan baa inaga galay naf iyo maal baa ku baxay wakti badan oo labiyo labaatan sanadooda iyo toban sanadooda ka horreeyey bay inagu joogtaa somalilan wax la yidhaahdo inaynu taagno inaynu dowladnimada maanta inoo taagan ee inoo suurtogelisay idinkoo soddon saxufiya oo hortayda taagan aniguna aan ahay ministerkiinii inaynu su-aalahaasi iyo laydhaa wax isku weydiino waxa mid ka xun baa jira oo xaasida oo cadowga oo marna inaga inaga mid ah oo ina dhex jooga marna daba daba soo fadhiya oo cadow caadi ah mid farxaddaa a faraxsantihiin aan idinla qaybsanayn baa jira mid calool xun baa jira kaasi bay marmar la gaadhaysaa waxaa khadar sheegaya oo kale iyo wixii wasiiradu ay debadda kula soo kulmeen iyo ficil aynaan dhaqan u lahaan jirin oo aan ahaan jirin qof somalilan cadow ku ah xataa kuwa ka taga oo cadaawad intaa leeg u geysta taariikhdeenna horeo mayna arag marar fara badan inamada saxaafadeenna qaar baa qalinka waxa noocaasoo kaleo ku qorqora laakiin aqoon daraa u geysa cadaawad fara badan uma geyso badankooda mid mid way jiraan cudurkaa la qaba kuwa dabadaha meeraysta cudurkaa la qaba kuwa dabadaha meeraysta xitaa qaar badan uga naxariis badan yihiin tan ficilka ay sameeyeen ficilka ay sameeyeen raggaa wuu iminka tilmaamaya ilaah baan idinku dhaariyey ayeyda iyo awowga ayaa soo gaadhay ilaa dowladda ingiriis iyadoo dalkeenna la leeyahay bal mar uun shidaal baa ku jira macaadiin baa ku jirta mar uun ha la helo in waxaa hoostiisa ku jira iyo khayraadkaa ku jira la ogaado oo lasoo saaro dowladda maanta ku guulaysatay in la aamino iskuladdu waxa weeye waxay nimanka maalgashiga sameeyaan lacagtoodii bay doonayaan meel ay gashadaan oo ay u huraan marka inanka yara xaasidka ama qofka hungurigu haye qandaraas laga helay ama ka kale mucaaradka sheeganaya cuqdanta ku jirto weliba mucaaradkaa kala qurux badan mucaaradkaa kala qurux badanoo mid mucaqadaa jira kaa mucaqadkaa mucaarad maaha kaasi waa ka qarannimada duulaanka ku ah mucaarad maaha ninka mucaaradka waa ninka xukuumadda qura leh waxaasay qaladay waxaasay qaladay waxaasay qaladay uu fiican yahay laakiin ninku hadduu somalilan duulaan ku noqdo oo uu yidhaahdo yaan shidaalba la qodin yaan laba taabanin yaan waxbaba la qodin gaaloy iska jooga caddaanow iska jooga ninka iska joogi waayo anigaa warqaddaa digniintaa kuu qoraya taasi waa cadaawad waa qof nolosheenna ku duulay wey kaa dhinac baynu uga soo wada jeedsanaynaa mucaarad iyo muxaafad uma baahna ee wuxuu u baahan yahay inaynu iska celin ha xuseen
somalilan dad bay camal u tahay ama shaqo u tahay kama hadlayo mucaaradka iyo dawladda dad baa jira ku shaqaysta inay hadiyo jeer kusoo faya mucaaradka iyo dawladda iyagu niigad ka dhigtay oo bishaarinaya marka shacbiga madaxa banaan la sheekaysato waa dirayaan dawladdu wax kasta qabatay oo loo baahnaa intii taageera hadday noqoto goobyada hadday noqoto idaacadda waxyaabo badan oo taaban karo way way rumaysan yihiin dadku qofna ma kala murugayo laakiin se waxaa laysku yara xataa inaad mishaariintii ashaxaadka sii weydeen intaas loo ay u burinayaan ama u sheekinayaan wixii aad qabatay
horta cabdilaahi ceebaha dawladda ma qirta baa dadku qaar yidhaahdaa ceebta quran qiranaya hadday ceeb tahay iyo hadday sharaf tahay waa laaluush ma bixino annagu laaluush ma bixino nimankaasina dee waxbaa loo dhiibdhiibi jirayoo afkoodu ma qalanlaan karayo taa markaa inaanu xal u doonno waa loo baahan yahy yaro bakhayrin baan nahay
dabal waad ogeen xisbiyada mucaaradka waxay wasaaradda arrimaha gudaha u gudbiyeen warqada ka codsanayaan inay banaanbax sanadiya sameeyaan ay kaga soo horjeedaan xeerka wadooyinka ay maalinta sheegaan ansixiyey xisbiga kulmiya xilliga ku jira wallaha doorashooyinka inta badan wuxuu oran de waan ka jawaabay su-aasha Waxaana walaa doonaya kulmiye su-aashaasi de ha waan ka jawaabay muhiimka muhiimka xalaa noqotay in xisbiga ay kulmiya uu yidhaahdo de waan ka jawaabayba waan ka jawaabay walaa de ma mar labaad baan ka jawaaba su-aasha mustaqbalka iyo dinaha waxa baa laga gudbiyaa.
waxa baad u leedahay laakiin isla su-aasha waa laygu bilaabay waana ka jawaabay ha hay sideed u doonaysaa adigu de sideed u doonaysaa adeer Sidaan ku weydiinaya ma sidaad u doonto un baan uga jawaabaa war maya bal ina kamaradii sooma idiima wada shidnaa bal anigii inankaa noo garnaqa iminka idinku su-aal baad i weydiisay waan ka jawaabay miyaad ku ceshan er baldaaye ma ku ceshanaysaa horta xuuta ha ku ceshday baldaa bal sheeg sheeg maya de markaa dalkeennu waa kaa mushkiladda ha
dhowaan xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka wuxuu la kulmay madaxweynaha soomaaliya sheekh shariif wuxuuna ku booriyey yiri maamulada puntland iyo somalilan waa in la wadaa een, waa in hadalkii la wadaa wuxuuna sheegay inay new dealka madaxweynaha xasan sheekh maxamed inay somalilan iyo puntland ku jiraan wax badanna ka wadaan new dealkii lagu qabtay brussels qaybnaad ka haydeen
waxaan ku uri su-aasha imika laba su-aalood oo isa saaran baad een, su-aashaadu asaab iyo fahmi- heshiisyadii iyo heshiisyadii lagu maxamed xasan sheekh maxamuud waxaasuu yidhi madaxweynihii maraykankana waxaasuu isku yidhaha brusselsna waa su-aal kale de aduu Labada su-aashaada su-aalood baan weydiiyey Ha, waaye ma isu ka raacya Iska raacay.
ha marka waxa weeye een, ah, een, ah, brussels halkan waxay ku kulma wasiirkeena arrimaha dibadda iyo qoladaas shirka diyaarinaysay ee cadaanka ah ee shirka brussels diyaarinaysay waxay lahaayeen way ka wada hadleen madaxweynaheenu wasiirkeena arrimaha dibadda uu sheegay mowqifka somaliland ee shirka brussels uu sheegay brussels hadday tahay meel lagu caawinayo wixii la dowladdii soomaaliyeed ee hore een, ay ka dhexaysay oo dhan oo sooma iyo hadday tahay soomaaliya mid wax loogu qabanayo inaanay somaliland iyo somaal soomaaliya isku duruuf ahayn ee ay laba duruufood kala leeyihiin marka innaga ajandaheenna iyo waxaa laynaga caawinaya aynu diyaarka u nahay in laynaga caawiyaa uu gaar yahay waxa iyaga lagala hadlayaana uu gaar yahay madaxweynaha maraykanka ee wasiir xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka iyo xasan sheekh marka ay wada hadlayeen de waataynu dhegaysananay markaa su-aashaada maan fahmin waxa ee, ku booriyey in maamulada ee, suu hadalka udhigiy waxyaalaha.
inuu wada hadalala sameeyo hadaladii in la badiyo midda kale wada hadaladii la waday waxaa ka mid ah heshiisyadii la gaadhay ilaa iyo hadda mudka labadii jeer waxaan aragnaa kii eh, booliska hawada in la keeno somaliland ilaa iyo haddana wax xog ah kama imtisaana ma oran.
mada gudiyadii baan la diyaarin adeer laakiin wada hadaladii way sidax iska jiraan
markii xisbiga kordhin mucaarifka ahaa mudaharaadyo badan baa dhacay in badanna caqabado waxaa lagaga dhigi jiray ma mudaharaadaa waxaa abursha qaba in si mudaharaada dhacay iyo dadkii mudaharaadyadaas ku geysay dowladda iyo xisbiga mucaarifka ee kulmiya cidii dagaal horta waan kuu sheegayaa maxaa la dhahdaa mudaharaadada een, xilligaasi berigaa dowladdu way diidi jirtay waa runtaa een, mudaha- wuu mudaharaad jeclaa kulmiyana waa runtaa een, mudaharaadadaasi iyo kalgacalka iyo diidmadaasi wax soo jiray bay ahaayeen marar fara badanna dhibaataaba ka dhici gaari jirtay oo wax la ammaani karayo may ahayn laakiin korriinka dimuqraadiyadda ayuunbay iska ahayd imikadana waa sidii dowladda kulmiye iyo dowladda somalilan iyo xukuumaddan anuga afkeeda ku hadlayaa mudaharaadada ma nacayso ma nacayso marka ay salmi yihiin marka marka ay dariiqii caadiga ahaa loo marayo xoriyatulqowlka si kasta oo loo cabirayo oo distoria aniga kuu sheegaya diyaar baanu nahay marka uu distoor yahay ee dariiqa sharciga ah loo maro diyaar baanu nahay laakiin mid baan idinkana haddaa saxaafadda tiin idinka digaya xalayta hore waxaan monitor garaynayey warkii golaha wakiilada si aad u dhigtaan ka igu yaabka badnaa t v-ga home cable buu ahaa inanka wariyaahi ee naarid garaynayay wuxuu yidhi ee golaha wakiiladu aqlabiyad bay isku raaceen waxay ku co- u codeeyeen in xeerkii la dhaqangeliyo xildhibaanadaa sideed iyo kontonka ahi may tixgelinin buu yidhi rabitaankii shacbiga shacbiga rabitaankiisii ma bool buu ka soo qaaday ma isagaa codbixin soo qaaday ma intuu soo wareegay buu saraaduuq meel dhigoy ku rideen Een, dadka mise xildhibaanadii wakiilka ka ahaa ee shacbigu ay doorteenba codkoodii ilaa waxay meesha ku fadhiyaan waa codkii dadkii doortee ayuu uga tarjumayaa kuwii doortay markaasuu keligii ra'yigiisa leeyahay may aan shacbigii doortay iyo dayartii markaasuu warato soo waratadaba kumay jirinba dadka takaaliiftan lagu soo rogay qaar muus iibinaya iyo kaariyoolay ayuu meeshii soo dhigay markaasu wuxuu leeyahay dadkaa may tixgelin culayskuna iyagu fuuli doonaa marka ma- eeg ma- ani waxaan sheegayaa waxa weeye home cable asaj farxaanna saaxiib baan nahay eligna saaxiib baan nahay waxaan laakiin leeyahay war home cable ha ku soo noqdo iyo kuwa la midka hayba Een, maxaan idhaahdaa inaanu inanka wariye ahi iska odrhanin isagoon bool qaadin isagoon codbixin soo qaadin isagoon calalcagal research yar soo samaynin golahii wakiilada ee codeeyey ee aqlabiyadda ku codeeyey dadkii may ixtiraamin dadkii ma isagaa ma ra'yigiisa sidee loo qaadaa codbixinta soo inuu barta maaha so inuu ixtiraamo maaha waxaan uu ku hadlayana wax fudud maaha waxaa laga dhegaysanayaa gudo iyo dabadbe marka ra'yigii odhaahdiisu inay la da ahaato maaha waa inay la aqoon ahaataa t v-ga magaciisa بس كان شو بده مثلا كنت معي بهارات كانت واحد معي سويني معارك هاي انا كنت شوقي بهارات في هوريك سود ولا هو لعسوبي لعسوبي سؤال ما كنت الا انت عبد الشيء هنا في جداع الاول انا يسوق ويلي مدحولها في حاجه صحه كرسي انا كنت على هورينا يلي حكومه تسعش حتى anuu ereyadaasoo kale waa kuwan aan saxaafadda kala dardaarmayo waa kuwa nebigeenu calayhi salaatu wasalaam inaga nahiyey ereyada xunxun iyo dhawaaqa noocaasoo kale ah ee qofka aan hadalka miisaaman lahayn ha ka soo qaadina oo kuwa kale iyo muslimka ah ee shacbigaasi nabadda doonaya ha gaadhsiinina So, ha qaad- ereyga noocaasoo kale ah meel loogu daadan karaana ma jirto shacbi intay soo raacaan meel ku daadanayaana ma jirto albaabkaaba u furan maxay uga soo gelayaan derbiyada marka dalkeenna waxa noocaasoo kale kama dhacaan waxaan leenahay walaal een, saxaafadan aan kula dardaaraya war ereyga wanaagsan dadka u kala qaada oo ereyga xun ha buunbuuninina waayo su weydiinaya xaggiga xooga saacadda wasiir xukuumaddii xukuumaddan ka horreysay een, marka la eego way ka mucaarado badnayd oo xukuumaddii hore ayaa mucaarado badnayd oo golayaal sharci dejineed shacab xisbiye mucaarada waxbaa isu kaashaday Een, xukuumaddan maanta jirta ee madaxweyne axmed siiraay garwadeenka iyo waxqabadka dhinaca waxqabadka wax badan way qabatay Een, laakiinse haddiiba dhaliila ay jiraan oo een, xisbiyada qaarkood iyo een, siyaasiyiinta qaarkoodba ay wax sheegayaan idinka oo waxqabadkiin iyo howlihiina iska wata waayahay walaalo waxaan aad sheegaysaan waxba ka bedeli doona ma noqon doona haddiiba ay jiraan inaad howlihiina aad kaga mashquultaan ma ma mashquullaba laakiin waxaan jecel lahay inay dhawaaqan faraha badan ee saxaafadda miidiyuhu ay buunbuuninayaan annaguna aanu markay toban goor hadlaan mar shacbiga wax u sheegno ha
waxaan u su-aal weydiiyo qolaha wakile waxay ansixiyeen xeerkii horumarinta waddooyinka xildhibaanaha ka dambeeyey oo markii codkaasi uu dhacay hadlay oo sheegay in xukuumaddu ay laabis badan ku bixisay ee mudanaasha golaha wakiilada oo kuwii xitaa markii do- doodu socotay doodooda ku muujiyay in xeerkaa aan la ansixin ayaa shalay eh, gacantu tagay in xeerkaa la ansixiyo iyagoo xeerka kuma soo isticmaashay arrintaa maxaad kaga jawaabtaa bismi illaahi raxmaan raxiim waxa weeye horta een, eh, wax waxa suuqa lagaga sheekaysto in lala yimaado miidiyaha hortiisa maaha waxa weeye qof dhan oo xildhibaana oo karaamadii ummadda huwan oo sharafkii ummaddii soo dooratay huwan inaad aayarun la iskaga yidhi yidhaahdo laaluush buu qaatay iyo muu qaadanin waxay ku tahay diinta islaamkuna ma ogola dhaqanka wanaagsan iyo dadnimaduna ma ogola qofka bini aadmiga haddaanad u haynin waxaad ku cadayn karayso waxa weeye markaad dembiilanimada intaa leeg ku eedaynayso qofka bini aadmiga ee sodoga ah ee karaamada intaa leeg leh ee ummad dhammi ay soo dooratay aad airis kaga odhanayso waa la laaluushay waxay ila tahay inaad shaksiyadiisiina wax weyn u dhintay ifka iyo aakhiradaba marka eh, bareerka intaa leegi ma fiicna qofka mudakarka ah ee majuurka ahina ma sameeyo sidaas oo kale mid labaadna waan kuu sheegayaa een, golaha wasiiradu golaha wakiilada ma laalusho laalushkaas markaa intuu leekaanaya ma buuraha naasaablo laba gole laalushka kala qaadanaya ma yaraanayo marka ma jira adeer ba laalush shaksiyaad shaksiyaad maaha marka gole wasiirada gole wax- wakiilo laalusho de ma garanayo wixii lagu miisaami lahaa wuxuu yahay marka wax jira maaha adeer.
mudane wasiir haddaan anigu ku darsado su-aal xeerkan dadka reer somaliya intooda badan waxay qabaan inay danyarta iyo dhib ku tahay maxaa faa'iido ku jira
aad baad mahadsantahay horta walaal waxaa ku jira faa'iidadii ugu qaalisanay taariikhda xukuumadaha way kala nasiib badan yihiinoo siday ra'yiga u kala helaan xukuumadaha hogaamiyaashoodu iyo ra'yigaasi siday ugu dhiiradaan fulintiisa ayay ku kala guulaystaan ama ku kala guuldaraystaan madaxweyne siiraayan iyo xukuumaddiisu waxay ku guulaysteen ra'yi qaali ah oo ay dowladihii afartan sannadood isu soo bedelayay intii ay madaxeennu saan lahaaynu dowladnimo qaadanay waxa weeye min soomaaliyadii kacaanka ka horreysay min soomaaliyadii kacaanka noqotay ilaa soomaaliya la-aantii ilaa in jiritaankii somaliland dowlad keliya oo ku dhiiratay waddada ceergaabo in ay tiraahdo waan isku xidhayaa afartaa boqol oo kilomitr wax ku dhow oo waan u badheerayaa madaxweyne siiraanyo awood shidaalkii muu soo saarin meel kalena muu tegin dahadkii muu soo saarin oo weli lama soo saarin ma haysano khayraad iyo waxaynu ku difaacno lacag adag meelay nagama soo gasho niyadtamidaa iyo moralkaa iyo raganimadaa uu la yimi waxa uu ka keenayaa uun waa isticmaalka shacbigiisa awoodooda dhaqaale iyo itaalkooda muruqeed ayuu isku geynayaa dabadeetna uu ku dhisayaa wadadaa intii uu waktigu u saamxo macnaheedu maaha afar boqoloo kilomitr ayuu toddoba cisho ku dhammaynaya laakiin haddii uu boqol kilomitr dhiso sanadka boqolkaa kilomitr raf bay ahaan jireen reer ceergaabana way soo dhoweeyeen boqolka kilomitr kalena waa lagu xogsiinayaa wax weyn maaha in la bilaabo baa muhiima in in ku filan la dhisaano waa muhiim waxaan ujeedaa adeer waxaa jira wadada ceergaabo ka soo baxda ee berbere soo marta ee hargeysa timaada wax fudud maaha waan ka hadlo waan idiin sheegay boorama magaalada la yidhaahdo waxa ku adkayd inay dhannaba u dhaqaaqaan dhannaba u dhaqaaqaan markay istirahdaan dhinaca shacbi jabuuti gaadha waddo u baxda oo fiican ma jirto markay istirahdaan dhinaca hargeysa gaadhana waddo u baxda oo fiican ma ay jirin boorama maanta waad ogtihiinoo waxaa loo socon jiray saddex saacadood oo rafaada weliba adigoo gaadhi taayiradiisa iyo mashiinkiisuba wacan yihiin wataa oo laankurusaa maanta adeer waxaa loo socdaa saacadii bar saacadii bar baa loo socdaa malaa adu bariga ma jirti galbeedka
beryahan dambe weliba bilihii dambe waxay muuqanaysay hadallo taagtaagan oo mucaaradka iyo iyo iyo muxaafadka iswadaagsanayeen weliba maalmihii u dambeeyey dastuurka jamaal wuxuu dhigayaa in dalka lagu wado isku tanaasub iyo isqancin iyo wadahadal si aanay hadalla taagtaagan mucaaradkan iyo muxaafadka dalkii qaranka ku lumin xukuumad ahaan idinku maxaa u aragtaa in arrintan laga gudbi karo wadahadal magu baaqaysaan si mis wadahadalka lagu dhameeyo wixii laisku khilaafsan yahay ama mucaaradka ay tabanayaan ama hadan ishbeel mucaaradka ama hadan madasha wadatashiga ogan maalmood wuxuu uga hadlayay miiska wadahadalka in laiskugu yimaado oo wixii khaldan laisla eego oo laisqanciyo maxaa ku jiran
waad su-aal wanaagsan weeyaan sidee baa xal fiican looga gaari karayaa oo hadallo taagtaagana haddiiba ay jiraan hadalladan looga dhex looga bixi karayaa oo dalka dantiisa loogu soo noqon karayaa waa su-aal wanaagsan sida keliya ee ugu wacan waxa weeye iyadoo la helo la helo media ama saxaafad iimaan leh saxaafad dhaqanka saxufinimada garanaysa oo warka wanaagsan u kala gudbisa ee aan warka xun u kala gudbinin iimaanka wanaagsani ee muslimnimada ahna way ku jirtaa inaad dadka muslimiinta ah wax wanaagsan u kala sheegto oo aanad wax xun u kala sheegin oo aanad mar walba mid fidno ka shaqeeya noqonin marka cidda ugu horreysa ee iimaanka wanaagsan laga doonayaa inay la timaado waa qolodiina saxaafadda inkasta oo intii xuduudta suldaanka idiin noqday aa imika ladantihiin oo fiican tihiin haddana maxaa isaga laftiisa marmar baad jaraa'idkiisa ku arkaysaa isagoo sidii hore ay tahay marka waxay ila tahay inaad dhammaantiin ka shaqaysaan inaad dadka muslimiinta ah ee walaalihiin ah ee dalkiina ah inaad intaa isku timaadaan bal ka tashataan sidii wax wanaagsan ugu kala gudbin lahaydeen oo aydaan raganimo moodin inaa xumaanta u kala qaataan ama hadal walba ka dhex daydaydaan inta ugu xuna ee ugu qarmoone dabadeetna dadkuna karaahiyeysto ee laydinku naco idinka labada qof ee u kala sheegteenna ay kara kaa ka sheegteen wuu karaahiyeystaa kaa ku sheegteenna wuu karaahiyeystaa shacbiga akhristanayey ama dhegaystanayena wuu karaahiyeystaa laydinkuma jeclaysto laakiin maalintaasaa idinku tirahdaan war hoto baan qoray ha war hota ayaan qoray ereyga hotna ma fiicnaba xitaa hadduu shaah yahay oo shaah la cabaya uu yahay markuu wuxuu hot yahay maba fiicno
halka haddana kusii socdo nabadii saxaabada
haye haye inaad la hadashaan madasha wadashka ama xisbiyada mucaaradka oo talaan waa aanu isku nimaadno oo marka saxaabada laga gudbo aanu isku nimaadno oo wixii danka qarankan kaloo shaqeyna madaxweyne siiraanyo iyo hoggaankiisu waa ogtihiin mucaaradka ixtiraamku u sameeyey taariikhda dowladihii ka horreeyey oo dhan dowladu samaysay ma jirto wuxuu u sameeyey inuu mar kasta oo wadahadallada soomaaliya la yidhaahdo gelayo inuu mar kasta oo kulamo u qabto in mar kasta oo ururada furayo in mar kasta oo wax cusub iyo xerar cusub ka hadlayo in mar kasta oo siyaasadda arrimaha dibadda wax laga bedelayo uu wafdi iyo ah iyagoo wafdi ah iyo iyagoon ahaynba intuu madaxtooyada isugu yeedho talo weyn weydiiyo oo ay la shaqeeyaan markhaati baa idinku iiga tihiin oo dhaqankaa wanaagsan kula dhaqmo waxaad ogtihiin in had iyo jeer baarlamaanka iyo ay muraysanaan jireen xukuumaddu oo ay iska soo horjeedi jireen taasina ay dibudhac ku keeni jirtay dalka oo xukuumadda baarlamaanka iska celinaysa iyo baarlamaanka oo had iyo jeer isaguna harkiisa sutida u haya un la ahaan jiray madaxweynuhu waa u bedelay dhaqankana baarlamaanka iyo xukuumaddii oo saaxiiba oo weliba idinka qaarkiin saxaafaddu ku caydaan oo aad tirahdaan baarlamaankii wuu seexday muu seexane nabaduu ilaaliyey muu seexan nabaddu ilaaliyey markuu nabadda ilaaliyana waa nacdaan waxa ka jeceshiin subaxii markaad soo toostaan ilaa shaqo badan ma qabataan inay baarlamaanka is hortaagtaan oo mid xayraana intaa heshaan oo wax ka duubtaan dabadeedna tidhaahdaan warkii waan soo helay marka waxaan anigu idin odhan lahaa idinkay idinku xidhantahay inta badan laakiin xukuumaddu waa u diyaar mar kasta inay wanaagga kala shaqayso qof kasta waayo xukuumadda ayay ammaan iyo sharaf iyo taariikh wanaagsan u tahay in shacbigeeda oo midaysan oo isku duubani ay u jeestaan dhinaca horumarka oo ay ka jeestaan dhinaca tafraaruqa iyo isqabqabsiga sacaadatu wasiir cabdillaahi maxamed daahir cukuse waxaad ka hadashay saxaafaddu inay umuuriso mushkiladaas siyaasadeed ee waddanka ka taagan waktigii adiga ku dhaafay hay-ad madax bannaan oo warbaahinaed madax ka ahayd dee warbaahintu sidaas ay ugu helays dhibaatada saxaafadda ee ka taagan ee aad ka cabanaysaan weli saxaafadda ma isugu yeedheen oo ma tidhaahdeen maxaa
الحمد لله رب العالمين ولا برجي أنا وصحفيها من صحفي ريبورتر بريسنتر برودكاستر وحن دونا أنا هذا من وريه إلا يتريدد إلا يقدمي صحافات برها وحي أن كون سنانا إجت هذا وحي أن كون خلطنا إلهينا هيجت عفو إذن كنا هكذا ديننا
hadalkaad waxaad ku bilowday maanta in saxaafaddu inaysaan u wada socotaan jeclaanaydo mar soo doontaan muddada saddexda sane talada aad hayseen ee madaxweyne maxamed xamed siilaadi waxay marna saxaafaddu intuusan u hor yimid ugama hadal waxyaalaha caqabadeed dalka horyaale aad kaga cabanaysaan in wasbaaxinta waxyaalo qaada aad ku qorayso maxaad maanta saxaafadda u balan qaatay in madaxweynaha sidan aad usoo hor fadhiisatay ama waxaad usoo hor fadhiisatay golaha aad midiyaha usoo hor fadhiisataan taasi waa mid talabaad sanadka sanadkii ka horeeyey hawshan imika laisku haye xoolaha xukuumadda aad ka midka tahay waxay ka qaaday commissionka aljaabiri neefka geeda ama neefka looda afar dolar iyo bar neefka arigana waxay ka qaaday hal dolar iyo bar commissionka arrintaasi saamayn badan bay dalka ku yeelatay oo aad baa looga hadlay sida maanta looga hadlay oo kale in maantana xagga kale ee dadka xukuumaddiina ay kasoo jeedsato ay dadkii saabsan ka iibinaysa aljaabiri aljaabiri wuxuu qabtay muddada isagoo ka tababishan ee dhibaatada intaa lagama caqabad imaan kara soo kacen dadu ka cabanaya inuu ka tababshisto naxjira ka sameeyo etoobiya ama xoolaha halka loogu yimaado jabuutina waxaad ogtahay in imika uu ka sameynayay naxjira kale inta aad ka fikiraysaa in lacag aad kordhisaan saamaynta ay nagu yeelan karto ma ka fikirta maxaad ka isleedihiin wayda kaga magaraysa haddii ay nimankaasi naga tababushaysaan su-aasha labada guudina waxa weeye sidaad soo arkaysayba mucaaradka waad kaga xukumatay golay wakiilada golihii loo tirinayay baan ahaa golaha wakiiladu haddii aad mucaaradkii doonaysaan asaga hortaagnataan oo saxaafadii doonaysaan asaga hortaagnataan yaad doonaysaan inay baalasgareeyaan dalkan ay ka noqdaan cid ranaqdo oo daliilihina sheegay su-aasha ugu dambaysay kusoo koobiyaa weyn adigu wasiirka wasaaradda waxaa ka warfaafinta waxaa laydinku dhalinayaa oo waxqabad la-aan idaacaddii aad gacanta ku haysay muddo iminka dalku nairobi daysan tahay maxaa aada u shidalaadga hortaagan mashruuciisa markuu hore igu soo iibiyey ee ahaa qandaraas maxaad ka qabatay kusaage maalinweed aan warbaahinta ku arkayay in shugulaynin dhexyaale
ma dhamaysay Okay, waay, waay.
soomaaliya wadahadalada soomaaliya xukuumaddiinu gashay maalin dhaweyd waxaa waktiya markuu wasiirka jeedinayay golaha wakiilada warbixintiisii sanadlaha ee golaha uu ka horjeediyey wakti yar baa koodu baa ka haray adna waxaa ahayd afrika xukuumadda inta badan waa hadallada ka hadli jiray wadahadalladii dawladyaada u balan qaaday in la sameynayo wasiiradii ma samayseen maxaad se la hortegaysaa nimankii ilay ilaa hadda wax muuqdo wadan ka socdaa maatee
waxma ku harin su-aalahaagaasi sida u kala horeeya maan uga jawaabaya intaa dee kolba saan u xasuusto haddii kale waxaan ka taganaaday xusuusin doona su-aasha horta idaacadda aan kaaga jawaabay muddo bil ku dhow ma aha muddadu way ka yar tahay waxa weeye maantana inaad hubsatay ay su-aashaasi haddii aad maalmahan joogtay ama magaalada ama dalka gudihiisana idaacaddii hawada way ku jirtaa oo waa la dhegaystaa marka su-aashaasi su-aal iminka meesha ku jirtaba ma aha laakiin haddaan doono kuusii faahfaahiyo markaa injineerkeeda ku ag fadhiya ninkii agaasimaha ka ahaana waa ka halkan fadhiya agtaada raggii ka shaqaynayay ka hadlaana waa kuwan jooga shacbigina waa kuwa imikana ina dhegaysanaya idaacaddana dhegaysanaya su-aashaadan horteediyo dabadeed marka adigu intaana su-aashay weydiin inaad hubsata bay ahayd waad soo ogeyd iyadoo aamusan maalmo dhaweyd ka horun ayaad xusuusan tahay waxay walaal ku dhaca waa qalab waxaan meeshan inoo yaala sida combyuutaradaada adu kaga shaqaysa xafiiskaaga oo kale aan ka duwanayn oo digitalah khala wuu iman kartaa oo si kasta ayaan maantaan idin kaxaynayaayo fi kun fiyus intaan idin daawodsiiyo waxa meesha ku yaala midhyare hadduu gubto idaacaddu way bakteysa spear badna uma yaalo spear badka markaasaanu u dalbanaa waa loo keenaa idaacaddu waxay ku jirtaa waktigii labada sannadood ee shirkadda laga iibsaday ee mas-uulka ka ahayd markaa wixii ka dambeeya ayaynu inagu rasmi ahaanteeda farsamo ahaan qalabkeeda iyo wixeedaba u wada yeelan doonaa qandaraaskii lagu soo iibsaday iyo sidii loo soo iibsaday iyo iibkeeda iyo waxaasi maaha iminka wax ina huseeya alxamdulilah waxa qura ina huseeya waxa weeye dadkeenna iyo dalkeenna wuxuu u baahnaa idaacad dalka oo dhan ugu yaraan wada gaadha siiraanyo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ayaa noqday labayo labaatan sannadood kadib madaxweynihii ku guulaystay inuu dalku yeesho idaacad awooddaa leh waanaynu dhegaysanaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin su-aasha kale waxa weeye madaxweynaha afhayeen baan u ahaa shalay maantana wasiirkiisii warfaafintaanay afhayeenkii baan waan yaroo waanigan kula hadlaya ee ile wax kasta oo aada ula ciid qabtay i weydii saxaafaddu station blace maaha madaxweynuhuna eedaysana la keenay maaha goormaad madaxweynaha odhanaysaa fursadda uu siinaya inuu saxaafaddu waxay doonto weydiiso madaxweynaha anaa kaa gaadhsiinaya waxale waxaad doonaysa imikadan i weydii anigu anaa kaaga jawaabayay madaxweynuhuna wuu arkaa saxaafadda waad is aragtaa marka mid la xidhaad ka soo damiinanaysaba waad aragtaa marka kalena waad arki kartaa sidaad isku arki jirtay madaxweynuhu dhowr goorna uu idiin qabtay shirar aada kula hadlaysaan markaa sabab aada ugu qayliso unood madaxweynihii baana saxaafadii shir jarayd u qaban madaxweynihiisaad aragtaa madaxweyne ku-xigeenkaad aragtaa wasiiradiisaad aragtaa annagaa ku hor fadhina afhayeenkiisaad aragtaa marka baahidaasi saxaafaddu ay u qabto inay dowladdu war siiso ma taalo maanta inay iyadu warkaasi maali garan weyda mooyaane su-aasha kalena waxa weeye idinku haddii mucaaradkii ka adkaateen maxaan idhaahdaa saxaafaddana aydaan dhiiri gelinaynin marka ayaa idin challenge garaynaya macnaha oo iska kiin celinaya ma garoonunbaa keligiin ku ciyaaraysaan master xuuto ma qurux badnaba inaad keligaa garoon ku ciyaarto waayo waa daaleysaaba dee cidaad ka badinaysaaba ma jirto marka waxaa fiican in garoonka lagu wada jiro oo kubadda dhinacana loo laado dhinacana loo laado mucaaradka shalay kamanaan adkaan xaashaa kalla waa shacbiga yagii waa dadka yagii xaashaa kalla annagu faan nooma aha inaanu mucaaradka foodkii ajenday meesha yaallay ku kala badinay kumaanaan adkaanin waanu ku kala guulaysanay oo labadayadii ra'yi ayuunbuu golahu muujiyey ka shacbiga u dana laakiin annagu kamaanaan adkaan kamama adkaan karnaba ninna ubadkiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisa kama adkaado wuxuu ka adkaada cadaawaha marka annaga waxaad nagu xisaabisaa had iyo jeer ood siidhiga noo haysaa annaga iyo cadaawaha annaga iyo dadka siidhiga hanoo qabanin ta kale waxa weeye maxaa idhahdaa wadahadalada annagu waxaan ku yidhi somalilan waxay